أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan nash'atu wa xaqiiqatu lkhawaarij khawaarij khawaarij khawaarij khawaarij khawaarij rasuulkuna sal sl waa kii yidhi tamruqu maariqatun calaa xiini furqatin min almuslimiin yaqtuluhum awla طaa'ifatayni bilxaq waxaa lagu yaqaanaa inay dunuubtu aad ula weyntaha iyaga oo dembigaa ay weynaynayaan dartiis qaarkood ilaa iyo hadda kuwan jooga waxay u arkaan in dadka la takfiiriyo oo kabaa'irta lagu takfiiriyo in diinkii uu ku xafidsamaayo waxayna leeyihiin oo khawaarijtii hore lagu oqoon jiray inay leeyihiin rasuulku sal lla ly slam wuxuu alla xaggiisa nooga sheego waan aqbalaynaa oo kitaabkii kulligiisa oo wada qaadanaynaa ay leeyihiin laakiin waxay u maleeyaan ayagu inay khilaafsan yihiin daahirkii qur-aanka waxay leeyihin ku raaci mayna rasuulka sal lla ly slam laakiin nimankan khawaarijta ahi dadkii waxay kula dirirayaan diin oo waxay kaa rabaan adiga inaad ka soo noqoto wixii kitaabka iyo sunnada ku sugnaa iyo ijmaacii saxaabada oo aad ku waafaqdo bidcadooda nimanka marka ee imaamka muslimiinta la dagaalama in la iska dhacshuu rasuulku sheegay sal alla ly slam faman araada an yufariqa amra hadihi اlummah wa hiya jamiicun fadribuuhu bisayfi kaa'inan man kaan
waxaana noo jeedin doona biidni اllahi tacaala fadiilaة الdoktor الshaykh cuثmaan macalin maxmuud xafidahu اllahu tacaala بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار caawa muxaadaradeenu waxay ku saabsan tahay alkhawaarij khawaarij nimanka la yidhaahdo khawaarijtana warkooda waxaan umalaynaa in laga dheregsan yahay laakiin waa min baab wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin in wax faa'iida laga helana way dhici kartaa waxba ku tacamuqi maayo haddii alla yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood waxa ay ka sheegeen khulaasada madhabkooda yaan sheegi doonaa iyo dhowr xadiidoo axaadiidii rasuulka sal ly slam ka mid ah oo nimankaas uu uga hadlay bayaanka rasuulkana sala allahu alay wasalama waa uu nagu filan yahay muslimiintu waxay ku sugnaan jireen hanuun alla uu hanuuniyey iyo xaqi alla uu siiyey iyo shareecadii kaamilka ahayd iyo tarbiyadii rasuulka sala allahu alay ali wasalam ayay ku sugnaayeen intii uu noolaa rasuulku sala allahu alay wasalam iyo waqtiga abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ibnu cafaan waqtigiisii intii u badnayd waayihii dambe waqtiga cusmaan waa dheeraada xoogaa yaa fitan ay bilowdeen oo nimankan khawaarijta bilowgoodu uu maaragtay soo muuqday oo madiino kusoo duulay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu inay dilaan darteed u yimid iyagoo marmarsiyooyin wada markii cuhmaan la dilay oo fitnadii ay dhacday yaa muslimiintii ay dagaalameen oo cali bn abi taalib iyo mucaawiya radia allahu canhumaa waati dagaalkoodu uu sifiin meesha la yidhaha uu ka dhacay marka dagaalkaas uu dhacay oo xoogaa fidnadu ay dhacday oo mu'miniinta furqa ay ka dhex jirto markaasay nimankani soo muuqdeen laakiin koodi ugu horreeyey waxaa la sheegay ama axaadiistuba ay sheegaysaa inuu yahay kii rasuulka sala allahu alay wasalama ku inkiray qismadiisii iyo siduu wax u qeybinayey oo uu rasuulku sala alla alay slam dacwo ahaan ula jeeday inuu dad iimaankoodu liito kusoo jiito wax uun adduunyadii ka mid ah si maaragtay qalbigooda xoog u yeesho diibuu ku inkiray oo uu ku tilmaamay inay cadaalad darro iyo jowr ay tahay laakiin waktiga ay sida rasmiga usoo baxeen nimankaasu waa waktigii ay fitnada muslimiinta ay ka dhex jirtay rasuulkuna sal slm waa kii yihi tamruqu maariqatun calaa xiini furqatin min almuslimiin qola baxaysa oo maaragtay diintii ka siibanaysa wakti lagu jiro furqo lagu jiro muslimiinta ay khilaaf ka dhexeeyo yaqtuluhum awla طaa'ifatayni biاlxaq waxaana dilaaya oo nimankaas dhammayn doona labadaas daa'ifo kuwooda xaqa ugu dhow caliy bn abi طaalib radia allahu canhu yaa nimankaa la dagaalamay oo fitnadoodii alla uu ku jebiyey markii labada xakam la sameeyey oo mucaawiye iyo cali ay xakameynka ay taxkiimiyeen iyo waxay yidhaahdeen laa xukma ila lilah caliy bn abi طaalibna warkii markii uu soo gaaray wuxuu yidhi kalimatu xaqin uriida biha baaطil marka xukumka allah buu ku gaaryahay leeyihiin sidii inaan taxkiim la samayn karin oo kale yay u hadleen marka dadkani waxa ay xukumayaan iyo waxa ay laga filan kara iyo waxaas dhan bay diidan yihiin markaas marmarsiyo ka dhigteen hadal daahirkiisu uu sax yahay laakiinse baatinka wax kale loola jeedo kelimatu xaqin sida uu cali uu yidhi uriida biha baatil baatil loola jeedo rasuulkuna sal ly slm nimanka in lala dagaalamay wuu faray saxaabadiina way isku waafaqeen in lala dagaalamo culamada muslimiintuna sidoo kale iskuma khilaafin ahlucilmiguna waxay sheegeen in axaadiista khawaarijta ku soo aroortay ay toban weji ka ansaxday oo qaar fara badan uu muslim u wariyey kitaabu zakaa yuu ku wariyey bukhaarina saddex buu ka wariyey marka nimankaas waxaa lagu yaqaanay oo calaamaadkooda baariska ka mid ahaa cuhmaan iyo cali agtooda gaalay ka ahaayeen way takfiirin jireen iyo labadii xakam waxay leeyihin marka cali iyo cuhmaan iyo wixii muwaalaad u sameeyaba dadkii dagaalkii jamal ka qeyb qaatay sidoo kale waa gaalay leeyihin camr bn alcaasi abu muusa alashcari oo xakameynki ahaa waa gaalay leeyihin wax allo wixii raalli ku noqday taxkiimkaas waa gaalay yidhaahdeen ama nimankaasi waa quman yihiin yidhaahda ama midkood baa saxsan xataa yidhaahda marka khawaarijta qaarkood waxay dhihi jireen kufriga aan nimanka ku gemayno ama maaragtay kufrigaas waa kufri shirki ah qaar kaloo yarina waxay dhihi jireen waa kufri nicma waxaa lagu yaqaanaa inay dunuubtu aada ula weyntaha iyaga oo dembiga ay weyneynayaan dartiis qaarkood ilaahay hadda kuwan jooga oo khaliil uu ka mid yahay ninkan muftiga cumaana waxay u arkaan in dadka la takfiiriyo oo kabaa'irta lagu takfiiriyo in diinkii uu ku xafidsamaayo marka dunuubta agteeda way ku weyn tahay waanay ma aada bay uga fogaadaan ninkooda madaxdaana uma dul qaadan karaan hadduu dembi la yimaado dhaqanka khawaarij sidaas uu ahaan jiray laakiin haddana hadduu ka tooba keeno waxa maaragtay way waa ka dambeyn jireen kii aan tooba keeninna waa la collay tamaan wixii iyagu markaa dembi umalaya mararka qaarkood waxaan dembi mahayn bay dembi ka dhigaan waxaan kufri ahaynna kufri bay ka dhigaan markaasay dadku ku takfiiriyaan musiibadooda marka halkaasay ay maaragtay ka bilaabatay waxayna leeyihiin oo khawaarijtii hore lagu oqoon jiray inay leeyihiin rasuulku sal ll ly slam wuxuu alla xaggiisa nooga sheego waan aqbalaynaa oo kitaabkii kulligiisa wada qaadanayna ay leeyihiin laakiin waxay u maleeyaan ayagu inay khilaafsan yihiin daahirkii qur-aanka waxay leeyihin ku raaci mayna rasuulka sal alla ly slam saa darteed waxay qabeen in ninka waxhada aan meeshan hore laga goynayne xaggaas iyo mankibka dushaas laga soo jaraayo gacanta dembi kastoo weyn oo kabiiraana waxay leeyihin waa kufri laakiin waxaa la sheegaa nimanka najadaad la yidhaahdo najdat alxaruuri uu madaxda u ahaa inaanay iyagu kullu kabiira oo kufri aanay lahayn asxaabu ulkabaa'ir cadaabka alla waa ku waaraayaan bay leeyihin oo weligoodii ku jiraayaan najadaadka iyaga waxaa la sheegay inaanay taas qabin laakiin ahluxadiid maxay aaminsan yihiin iyo ahlusunna kitaabkii sunnadii raacsan yihiin usuushii furuucdiiba iyo wixii rasuulku sal ly slam uu ku sugnaan jiray iyo wixii saxaabada ay ku sugnaan jireen bay raacsan yihiin laakiin khawaarijta iyo muctasilada iyo nimankan rawaafida la yidhaahdo iyagu saas ma ahan iyo dadka ku waafaqa aqwaashooda qaarkood oo axaadiis fara badan oo iska inkirsan yihiin aa jirto oo aanay maaragtay iyagu qaadanaynin muctasiladoo kale waxay leeyihin akhbaarta qaarkeed waa akhbaar aaxaaday ku leeyihiin mutawaatir ma aha raafidana ayago de waaba diinkoodu waaba diin kaleba sababtoo saxaabadii diinka noo soo naqlisay yayba gaalo ku sheegeen yay ka soo reebeen saxaabada wax fara ku tirisa uun ibnu teymiya wuxuu leeyahay saxaabadii bay tacninayaan buu ku leeyahay saxaabadu waxay soo naqliyeen laakiin baatinu amrihim atacnu fi risaala risaaladii rasuulka sal alla alay slam yayba duraayaan buu leeyahay taasaa u qarsoon buu leeyahay khawaarijtina maxay yidhahdeen ayaguna ninkii u horreeyey muxuu yidhi icdil yaa maxamed buu leeyahay fa innaka lam tacdil markaasuu rasuulka sal sl wuxuu ku banneeyey inuu wax dulmiyo rasuulkuna wuxuu yidhi sal slam wayxak waman yacdilu idaa lam acdil yaa cadaalad samaynaya haddaan anigu cadaalad samaynin laqad khibta wa khasirta in lam akun acdil adugu waad hoogtay oo waad khasaartay haddii aan anugu cadaalad aanan samaynaynin laqad khibtu wa khasirtuna waa la wariyey sababto waxaad raacsan tahay qofaad rumaysan tahay inuu daalim yahay oo aanu caadi lahayn ama cadaalad samaynaynin nimanka khawaarijta waxaa lagu yaqaanaa yarawna sayfa munkarkaa la inkiraaya haddii la yidhaahdo waa la zuulinayaa sayf baa lagu zuulinaya ay leeyihiin ninkii madaxdaa waa lala dagaalamaya iyo daa'ifo kastoo ayagu markaas ay is yidhaahdaan munkaraad bay ku jiraan seef moogi wax kaloo wax lagu saxaama jirtay leeyihiin ictiqaadkaas faasidka ay qabaan meesha iyaga daarta u ah oo xoogaa mulkiga ay ku haystaan oo madaxdoodu ay joogto unbay u arkaan inay tii islaamka ay tahy meelaha kale oo beldaanta kale oo dadku degan yihiin waxay leeyihiin waa waa duuru xarb waa dhul maaragtay xarbiyiin oo waa daaru kufri bay leeyihin qaarkood waxaa laga sheegay inay xoogaa shaki ka keeneen in maaragtay takfiir caam ah caqiide laga dhigto waxbay kala socsoocaan sida hadda dadka qaarkoodba aad ku aragtaan inay xukaamta un xoogga saaraan takfiirkooda oo aanay ka tawarucin laakiin ay ku leeyihiin muxuu ahaa maya caamada saas ma caamadayaan saas loola dhaqmay nimankan bayhasi bayhasiyada la yidhaahdo khawaarijtii ka mid ah oo firqa firaqdii khawaarijta ka mid ah yaa waxay dhihi jireen idaa kafara alimaamu kafarat araciya quluwooda halkaasuu marka gaarsiisnaa hadduu haddii maaragtay imaamku uu gaaloobo dadka raciyadahiisana oo isagoo hoos joogana waa gaaloobaan haddana waxaad arkaysaa raggan mufakiriinta laleeya qaarkood wax qoraaya markay masaa-ishan iyo ka hadlayan waxay ku leeyihiin haadihi almujtamacaatu tudiluhum madalatun kaafira iyo wax saas o kale ka tacbiirinayaan maxamed qudbi kutubtiisao kale waad ku arkaysaa wax saas oo kale soo tacbiirina marka waxaa imaanaysa macnaha dadka islaamkooda in laga shakiyo haddii la leeyahay dallad gaalnimo yaa yaa meeshii maaragtay saaran macnaha wixii ka hooseeyey aada looma hubo wa saa darteed takfiir walhijrada iyo dadka noocaas oo kale ah waxaa arkay inay cudur daarayaano ay leeyihiin maaragtay wakhtigoodi lama joogo iyo waxnaas wax saas oo kale ah wax lagu tashadudo maaha marka qofkii wax tagfiirinaya iska tagfiiriyo kan wax tagfiirinaya is tagfiirin laakiin haddii ninkii madaxda la tagfiirinaayo qofkaasi weli waa okay waa maqbuul agtooda nimanka zaydiyada la yidhaha iyaguna oo shiicada ka mid ah sidoo kale yarawna sayf laakiin imaamiyada laguma aqoon jirin waayahan dambaysa isbedeleen sida muuqata xuuthiyiin yaa hadda tababaray oo lacag siiyey oo gadaal ka riixa waa nimanka raafidada ah marka imaamiyadii lafteedu waa isbedeleen awal waxay dhihi jireen markii imaamku uu soo daahiro waa imaamka ay raacsan yihiin moogta oo uu nafaro dagaalka markaas unbaa dagaal qaadayna yihahda marka waa siyaasiyiinoo waa la sugi kari waayey imaamkii waa imaan waaye moogta markuu imaan waayey marka waxaa la yidhi mid ka naayba oo ka wakiilaa jira khumeyniya bidcadaas u keenay marka waa taasay marka isku dabereen waxay rabaan ay sameeyaan hadda nimanka khawaarijta ahlucilmigu waxay leeyihiin horena aan usoo sheegnay in saxaabadii culimadaba isku wada waafaqsan yihiin lala dagaalamo sababtoo ah muslimiinta dhan bay baaqiin ku yihiin oo ay ku gardarsadaan ilaa qofka ayaga waafaqay moogiye oo madhabkooda ku waafaqsan moogiye dadka muslimiintana dagaalkay ku bilaabaan shartooduna ku joogsan mayso ilaa in layska celiyo moogiye marka waa ay ka dhib badan yihiin sidii shekh islaam ibn tamiya uu leeyahay nimanka qutaacu ariiqa la yidhaah waa ka shido badan yihiin sababta nimankan jidgooyada sameeya ee jidadka taagan ee dadka dhaca ama marka qaarkoodna wax dila sida khaalibkaa waxay u qasdaayaan waa xoolo xoolay rabaan maal bay rabaan haddii xoolaha la siiyo inaanay kula dagaalamin baa u badanta laakiin dadka qaar bay xoogaa un ay dhibaan laakiin nimankan khawaarijta ahi dadkii waxay kula dirirayaan diin oo waxay kaa rabaan adiga inaad ka soo noqoto wixii kitaabka iyo sunnada ku sugnaa iyo ijmaacii saxaabada oo aad ku waafaqdo bidcadooda waxa iyagu ay bidcaysteen oo maskaxdooda ay ka samaysteen bay rabaan inaad ku waafaqdo marka waxaasna waa wax ka dhashay taawiil baatil ah oo aan sax ahayn iyo faham khaldan oo faasida oo ay qur-aanka u leeyihiin markaas adigana ku rabaa inay kugu sanduleeyaan kugu qasbaan ay ku leeyahy haddii kale haddaadan soo raacin gaal baa tah shekh islam ibn tamiya wuxuu leeyahay muslimiinta waa uga shar badan yihiin khayrkood sababto wax ka shar badan maa lagu ku leeyahay xataa yahuud iyo nasaaro qof kastoo muslima oon ayaga waafaqsanayn waxay aada ugu dadaalaan inay ka takhallusaan oo ay dilaan dhiigga muslimiinta iyo xoolahoodana waa xalaalaystaan iyo inay ciyaalka dilaan oo laayaan iyagoo gaalnimo ku xukminaaya diinna u arka sidaas allay ugu dhowaanayo waa mutadayiniin bidaalik jahligooda aada u weyn bidco xunna way ku dhex jiraan waxaan soo sheegnay nimanka najdaadka la yidhaahdo oo najdat alxaruuri raacsan inaanay lahayn kabiiro kasta waa gaalnimo sidoo kale asxaabu alkabaa'ir cadaab daa'ima ay ku jiraayaan ma yidhaahdaan baa la yidhi marka waxbay kala socsoocaan waa shabahan dheh waxaa laga sheegay nimankaas najdaadka laftooda inay yidhaahdeen imaanba looma baahna nin madaxa looma baahna muslimiintu uma baahna annagu kitaabka alla aan fulina uun saasay tahay saxaabadu khawaarijta ma tagfiirin jirin sida la sheegay oo ibnu cumar waa ku daba dukan jira baa maaragtay la sheegay najda najdat alxaruuri ibnu cabaasna kii khaarijiga ah waa tii su-aalo u weydiinayo uu si caadi uga jawaabayey laakiin nimanka asaariqada ahu iyagu qof alla qof alla qofkii khilaafsan waa gaal bay leeyihiin asxaabulkabaa'irna waa wada gaalay leeyihiin dadka ka soo horjeedana waa ay bannaystaan inay laayaan xataa ciyaalka nimanka marka ee imaamka muslimiinta la dagaalama in la iska dhacshuo rasuulku sheegay sala alla alay slam faman araada an yufariqa amra hadi lumma wa hiya jamiicun fadribuuhu bisayfi kaa'inan man kaan qofkii doona inuu arrinka ummaddan kala geeyo iyadoo isla socota dila buu leeyahy rasulka sal sl qofkuu doona ha noqote ha noqdee marka qitaalka khawaarijtu waa thaabit binnasi walijmac sida shekh islam ibn taymiya uu leeyahay nimankan marka beledu waxay ka raacday waxay ku leeyihin ninkan caasiga ee faasiqa ah ee faajirka ah ee madaxda ah seen u ateecinaa bay leeyihin ilaahay haddana dadaa saas oo kale qaba sida saxdaahuna waa maxay in wixii taaca alla ah ee uu dadka faraayo lagu ateeco ninkan madaxda ah wixii xuguna uu sameeyana la fuliyo hadduu xaqa waafaqsan yahay hadduu xoola qaybiyo inaan maaragtay laga diidin wixii cadaaladda waafaqsan xataa ahlu sunnuhu waxay leeyihin ninka qaadiga ay jaahilka ah mararka qaarkood nin qaali jaahil wax loo dhiibaa dhici karta maogta ama daalimba ah haddii xukunkiisu uu maaragtay cadaaladda waafaqsan yahay in la fulinayo oo aan la dhahayn maya awalba jaahilu ah daalim buu ah lama laha wuxuu qaybiyeen waa sidoo kale marka ahlu sunnuhu waxay qabaan inaan nimankii madaxda ahaa lala dagaalamayn oo aan khuruuj lagu samaynaynin oo aan seef loo qaadanaynin dulmibaha ku jire sababto ah fasaadka ka dhalanaya dagaalka lala dagaalamo nimanka madaxda ayaa ka weyn fasaadka ayaga dulmigooda ku dhacaya haddii dagaalkooda la iska dhaafo marka labadii fasaad kii weynaa in la dafciyo yaa loo baahan yahay oo kii yaraa la qaato marka waa in la iska sabro shekh islaam ibn tamiya wuxuu leeyahay la garan maayuu leeyahay daa'ifo ku khuruujtay nin madaxa ilaa khuruujkeeda waxaa ka dhashay buu leeyahay fasaad ka weyn fasaadkii ay zuulisay marka masaladaas maaragtay ku saabsan inaan aimada lala dagaalamin kolley maxal kalaa dhici karta in looga hadlo nimankan zaydiyada iyo muctasilada iyo khawaarijta yaa waxay leeyihin fisqigu wax alla wixii xasanaada waa u burburiyaa haddii xasanaadku ay burburaanna qofka iimaankiisu waa baaba-a hadduu iimaankiisu baaba-ana waa gaal bay leeyihin murtad ah waa in la dilaa haddii aad kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca fiirisana waxaad arkaysaa zaanigii hala dilo lama dhihin kii aan muxsanka ahayn saariqa hala dilo lama dhihin qaadifkii hala dilo lama dhihin mid walba xad gaar uu leeyahay oo xaddi baa lagu laga oofiyaa qofka hadduu murtad yahana xukunkiisu waa maxay rasuulku wuxuu yiri sal l slm man badela diinahu faqtuluuh qofkii diinkiisa bedela dila buu yihi rasulka sal l slm lakin kan gacanta keliya laga goynaa saariqi zaanigina haddaanu muxsan ahayn waa boqol karbaash baa lagu dhuftaa qaadifkiina waa siddeetan karbaash hadday gaala yihiin soo in la dila maahayn marka nimanka khawaarijta ahi way khaldan yihiin ayagay muctasiliduba alla wuxuu yihi in طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahumaa haddii laba kooxood muminiinta kamid ay dagaalamaan dhexdooda islaax dhiga mu'miniin buu ku sheegay iyagoo dagaalamaaya oo qaarkood qaarka kale ku xadgudbaaya yaa haddana iimaan magacaas loogu yeeray aakhirana marka dadka in la xisaabin doono oo qofku hadba dulmiga u geysto ama qofka cirdigiisa u geysto ama maalkiise in lagula xisaabtami doono oo camalkii saalixa ahaa wax laga soo qaadi doono hadba dulmiga u geysto inta uu la egyahay haddaanu marka xasanaad lahayna sayi-aadka qofki uu dulmiyey intii lasoo qaado isaga dusha laga saari doono oo naarta la geyn doono sida xadiidkii bukhaari iyo muslim ku taalay ku yaalay ku jirtay marka ninkii daalimka ahaa axaadiistaas waxay sheegaysaa inuu yeelan karo xasanaad oo ninkii uu dulmiyey wax looga qaadaayo caliya bn abi aalib markii uu la dagaalamay nimankan khawaarijta ah aada buu ugu farxay sababtoo rasuulka sal lla ly slam uu sii sheegay in nimankan maarata uu la dagaalami doono axaadiistuna aada bay ugu caddayd nimankan marka ahlubidaca waxaa lagu yaqaanaa inay hadallo iska keensadaan iyagu oo ay ka dhigaan inay waajib tahay diinka dhexdiisa bal waxay leeyihin maya iimaankii bay ka mid tahay oo ay lama huraan tahay qofkii ku khilaafana waa ay gaalnimay ku xukmiyaan oo dhiiggiisay bannaystaan sida khawaarijta iyo jahmiyada iyo raafidada iyo muctasiladu ay qabaan ahlu sunnuhu laakiin qowl ay bidcaysteen oo iyagu jeebkooda kala yimaadeen ma jiro oo kitaabkii sunnada ka baxsan qofkii ijtihaad sameeyey ee gefayna ma takfiiriyaan ahlu sunnuhu haba khilaafsanaadee mararka qaarkoodna inuu takfiiriyaa dhici karta oo dhiiggooda u bannaysanaayo sida saxaabadu aanay khawaarijta u takfiirin sheekh islam ibn tamiya masalada alxukmu bigayri ma anzala allah maruu ka hadlayo wuxuu leeyahay ow aayaddan uu ka hadlayo waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun hadal aada u qiimo badan wuxuu leeyahy shaki kuma jiro qofkii aan ictiqaadin in xukunka alla wax lagu xukumo inay waajib tahay qofkii aan ictiqaadin inuu gaal yahay qofkii bannaysta marka inuu dadkii dhexdooda ku xukmiyo wuxuu asaga u arko cadaalad inay yihiin isagoon raacaynin wix rasuulka sal alla kusoo dejiyey rasuulka sal ll slam qofkaas waa gaal sababtoo qolo walba dadkan bani aadamka ahi qolo walba waxay ku leedahay cadaalad ha lagu dhaqmo cadaalad hee wax ha lagu xukumo cadaaladna waxaa dhici karta inay marka qaarkood u arkaan waxa dadka madaxdooda ahu ay ra'yi ahaan u arkaan wuxuu leeyahay shiikhu dad badan oo islaamka u nisbo sheegtaa caadooyinkooda un bay wax ku xukumaan oo alla aanu soo dejin oo nimankaas maaragtay mutaaciinta oo kale hadalkooda ah iyo sawaalif ilbaadiya wax la yidhaahdo waxayna u arkaan in kaasi uu yahay midka ay munaasibka tahay in wax lagu xukumo kitaabkii sunnadan wax ku xukumi maayaan waase gaalnimuu leeyahy arrintaasu sababta dad badan way islaameen laakiin haddana wax kuma xukumaan ilaa caadaadkaas ay nimanka madaxda ahu u sameeyeen ma ogyihin kuwaasi marka wuxuu leeyahay haddii ay ogaadaan macnaa in jaahil laga noqon karo arrintaas iyu ishaaraya soo ma jeedid haddii ay ogaadaan inaanay bannaanayn in wax lagu xukumo wixii alla soo dejiyey mo wax kale in wax lagu xukumo inaanay bannaanayn hadday ogaadaan oo ay iltizaami waayaan iltizaamku waa maxay waa aqbalid iyo hoggaansan bal ee ay bannaystaan inay wax ku xukumaan wixii alla soo dejiyey waxaan ahayn waa gaalo yani way garanayaan in xukunka alle in wax lagu xukumo ay waajib tahay oo arrintaa way ogaadeen cilmigeedana way yeesheen haddana way iska bannaysanayaan inay wax ku xukumaan wax khilaafsan wixii alla soo dejiyey haddaanay marka garanayn wuxuu ku leey wa ilaa kaanuu juhaala waxay noqdaan dad jaahiliinoo aan waxba garanaynin kama taqadama amruhum kuwa waa in warkii loo caddeeyo nimankan maaragtay masaladan ku fidnaysan xaakimiyada iyo wailaa kaanuu juhaalan taas waa goyn jireen soo saas maahin sheekh qaarkood haa waa waa iska waa iska gooyaan inta horey ka qabsadaan bes shiikhuu wuxuu yidhi wahadihi alaayatu mima yaxtaju biha alkhawaariju calaa takfiiri wulaati اlamr aladiina laa yaxkumuuna bima anzala allah aayaddaani waxay ka mid tahay waxyaabaha khawaarijtu usoo daliilsadaan inay gaalnimo ku xukmiyaan nimankii madaxda ahaa ee aan wax ku xukumaynin waxa la soo dejiyey markaasi waxay khawaarijtu sheegtaan in in waxaas iyagu ictiqaadsan yihiin uu yahay xukumka alleh marka in wax lagu xukumo cadaaladdii waa waajib si maaragtay mutlaqa oo duuduuba wakti kasta iyo meel kasta qof kastana waajib bay ku tahay qof kastana waajib bay u tahay wixii alla uu kusoo dejiyey nabi maxamed sal lla ly slm in wax lagu xukumana waa cadaalad khaasa cadaaladoo dhan ma aha midda layska rabaana waa adda ayada waa tii ugu kaamilnimo badnayd in wax lagu xukumaana waxay ku waajib tahay rasuulka sal ly slam iyo qof kastoo raaca qofkii marka aan iltisaamin in shareecadii rasuulka sal ly slam wax lagu xukumo oo in qiyaad laga waayo iyo qabuul qofkaasi waa gaal laakiin qofka isagoo inqiyaadkii iyo qabuulkii qaba ayaa dhici karta inuu caasi noqdo caasinimona lagu laguma gaaloobo qof dhintay oo mucayan ahna naar anagu uga markhaati kici mayno oo waxaa suurtagala inuu toobad keenay ama uu leeyahay xasanaad sayi-aadkiisii baabi'iyey ama wixii dembi uu sameeyey alla uu ka dhaafay oo masaa'ib ku dhacday darteed looga dhaafay ninka marka saaxiibul bidcahana waa nin saaxiibu hawa ah hawadiisay wax naftiisu jeceshahay yuu rabaa inuu fuliyo مع تحيات إيه.
إخوانكم diinku kuma في xoog badna منهج أونلاين
wuxuuna marka necab yahay xaqa ka soo horjeeda hawadiisa asaga qofkaas marka shekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahay alla wuxuu ku ciqaabaa hawadiisa marka yastaxiqu alcuquubata fi dunya walaakhira qofkaas oo kale yuu leeyahay ahlu sunnaha waxaa laga yaqaan lagu yaqaanaa iyagu xaqana way garanayaan khalqigana ma dulmiyaan nimanka khawaarijta iyo rawaafidda iyo muctasilada iyo maro fara badan waxaad arkaysaa yani ikhtilaaf camali ah iyo mid qowli oo cilmi ah iyay maaragtay dhex galaan oo in la dagaalamo iyo wixii la halmaala iyo wax in afkii maaragtay laga hadla iyo iyay dhex galaan buu leeyahay sidoo kale nimankan madaxdaana mararka qaarkood inay adduunyo barax la ku dagaalamaan baa dhici karta oo markaas ikhtilaafkii camaliga ahay ayuu ku dhacaan laakiin ahlu sunnaha dhaqankoodu waa maxay wuxuu leeyahy aladiina yatakalamuuna fi lcilm walaa yadcuuna ilaa qowlin ibtadacuuh wayuxaaribuuna calayhi man khaalafahum laa biyadin walaa bilisaanin haaulaai hum ahlu lcilm wa haaulaai khata'uhum makfuurun lahum walaysuu madmuumiin ila an yadkhulahum hawan wacudwaanu aw tafriiطu fi bacdi alumuur fayakunu dalika min dunuubihim wuxuu ku leeyahay dadka cilmiga dadka u sheega oo aan ugu yeeraynin qowl ayagu ay bidcaysteen oo jeebkooda kala yimaadeen oo markaa ay dadka kula dagaalamayaan qowlkaas qofkii khilaafa ama gacan ama carab kuwaasi waa kuwa ahlucilmiga ah, waa kuwaasuu leeyahay dembigoodana ama khataooduna waa mid makfuuru lahu lahum ah kuwo wax laga sheegana maaha ilaa in hawa ayaga laftooda ay gasho moogiy ama cudwaan ama gaboodfal oo marka arrimahaas waxay ka mid noqonayaan eh, dembiyadoodii bay ka mid noqonayaan qofku marka waxaa la faray inuu iltisaamo oo uu ku dheganaado jidkii toosnaa taasaana marka salaad walba nala faray inaan alla weydiisanno duco midda ugu fadliga badan oo ugu waajibnimada badan oo khayr oo dhan maarata u kulmin og waa ayada qof kastana uu u baahan yahay wa ahdina asiraata almustaqiim ilaahu jidkii toosnaa nugu hanuuni baad leedahay jidkaasna waa jid la yaqaano waa jidkii ay saxaabadii iyo ambiyadii iyo ay qaadeen dadkii naga horreeya wanaagsanaa oo qofku waxaa dhici karta in macnaha si duuduuba hanuun loo siiyey oo islaamku inuu xaq yahay wuu garanaya rasuulka sal inuu xaq yahay waa uu qirsan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay wax alle wuxuu ku hadlaayo iyo wax alle wuxuu ictiqaadsan yahay iyo waxa uu sugaayo iyo waxa uu anfinaayo kulligood wuxuu u baahan yahay inay xaqi waafaqsan yihiin oo alla uu xaqi u waafajiyo wuu u baahan yahay marka mar kasta waxaad u baahan tahay si tafsiila in siraadkii mustaqiimka ah lagugu hanuuniyo dhowr xadiidan marka haddii aan la yidhaahdo aan taaban doonaa waa xadiis rasuulka sal l khawaarijta uga hadlay ka mid a caliya bn abi taalib baa ugu horeeya suweyd ibni kafala wuxuu ka wariyey cali bn abi taalib xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen cali wuxuu leeyahay haddii aan rasuulka sal ly slama war inkaga keeno inaan cirka ka soo dhaco yaan ka jecelahay inaan ku been abuurto laakiin haddii aan war aniga iyo idinka noo dhexeeya aan maaragtay eh, ka waramo fa ina alxarba khadcatun xarbigu waa nooc marka eh, khidaaca iyo waa ku jiraan waa dhici kartaa hadal sarbeeba iyo wax noocaas oo kale in kula hadlo laakiin wixii rasuulka sal l slam inkaga sheegaayo ha ka baqinina inaan been ka sheego samictu rasuula اllahi sal ly slm rasuulka allaan maqlay buu leeya qowlu yaquulu asagoo leh ya'tii fi aakhiri الzamaani qowm xudathaau اlasnaan aakhir zamaanka waxaa imaan doona qolo da-doodu ay yar tahay sufahaau laxlaam caqligoodu liito oo caqligooduna yaryah yaquuluuna min khayri qowli lbariya waxay ku hadlaayaan hadalkii rasuulka sala allau alay wasalama wax maaragtay qeyb ka mid ay ku hadlaayeen oo war wanaagsan bay ku hadlaayaan yamruquuna min alislaam islaamkii bay ka siibtaan oy ka baxaan kamaa yamruqu saamu min aramiya sida fallaartu uga baxdo ugaartii lagu gamay laa yujaawisu iimaanuhum xanaajirahum iimaankooduna ma dhaafo maaragtay dhuuntooda aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum meeshaad kula kulantaan ku laaya fa ina fii qatlihim ajran liman qatalahum yowma alqiyaama dilka la dilo waxaa ku jira ajir oo uu ka helayaa qofkii dila zayd ibn zayd ibnu wahb aljuhani isaguna wuxuu leeyahay waxaan ka mid ahaa ciidankii cali bn abi aalib la socday baan ka mid ahaa markuu khawaarijta aaday cali baa wuxuu yiri rasuulka sal sl yaan maqlay isagoo leh hadalkii hore mid shabaha yuu sheegay waxaa ku ziyaada uun isagoo leh qolaha kasoo bixi doonta maaragtay ummaddan oo qur-aanka akhriya qur-aanka siday u akhrinayaanna ay maaragtay ka sarrayso sidaad idinku u akhrinaysaan oo haddii muqaarana la sameeyo tooda sarraysaa la leeyahay salaadiinuna waa sidoo kale oo salaad fara badan bay dukanayoon qurux badan soomkooduna waa sidoo kale qur-aankii bay akhrinayaanoo yaxsabuuna annahu lahum inuu xujo u yahay bay u arkaan wa huwa calayhim xujuuna ku yahay qrn qur-aanku marka laakiin cindigooda iyo si ayagu u malaynayaan waxay u arkaan inuu xujo u yahay jahligooda sababto cilmigii culimo kama qaataan iyagu iyagaa isku filaaday baadidu marka meeshaas uga timid wuxuu leey cali bin abi aalib xadiidkii uu warinayey ama asagaaba sheegaya wuxuu leeyahy low yaclamu ljeyshu aladii yusiibuunahum ma qudiya lahum calaa lisaani nabiyihim latakanuu cala alcamal ciidanka la dagaalamaya hadday ogaan lahaayeen wax loo xukumay rasulka sal arabkiisa lagu xukumay camalkaas iyay tala saaran lahaayeenoo wax kaleba kuma dadaaleenba macnaa ajirka uu leeyahay markaasuu sheegay nin ayaga ka mid a oo calaamad gaara lagu yaqaanoo gacan maaragtay gaaban lahaa intaloo dhanaa ka maqnayd dhudhunka dhanaa ka maqnaa yani cududaasaa joogtay iyo cududiyo maaragtay wax naasihii haweenkoo kale naas haweenoo kale leh oo maaragtay saas timo ugu yaallaan nin calaamad noocaas oo kale a ku jiray ninkaasna dagaalkaasaa lagu dilay cali bin abi aalibna inay rasuulkuna wuxuu shegay sl inuu calaamad u yahay ninkaasaa calaamad u ah buu yiri khawaarijta ood ku arki doontaan kiibaa marka la raadiyey way soo waayeen markii hore kadibna markii dambe waa la helay aad buu marka cali ugu farxay cali alaa kulli xaal waa uu la dagaalamay nimankaas oo wuxuu yihi maya mucaawiya iyo dagaalki dagaalkooda waxaa ka horeeya nimankaa khawaarijta inaad la dagaalantaan ka hormariya dagaalkooda buu yihi yani ciyaalkiina iyo xoolihiina idin dhaafin wuxuuna ku tacliiliyey wuxuu yidhi qad safaku dama alxaraam dhiiggii xaaraanta ah way daadiyeen buu leeyahay wa aqaaruu fii sarxi innaas xoolihii dadkana ee u foofaayana waa ay ku duuleen buu leeyahay ee fasiiruu calaa ismi illaah calaa kulli xaal ninkii markii dambe waa uun lasoo helay calaamadda calaamaddaas gacanta gaaban lahaa aad buuna cali ugu farxay arrintaas wuxuu kaloo marka la yidhi lowlaa an tabtaruu cali baa dhahaya haddaanan ka baqayni inaad kibirtaan laxadatkum bima wacada allahu aladiina yaqtuluunahum calaa lisaani moxamed waxaan idiin sheegi lahaa wixii rasuulka sal ly slam uu u ballan qaaday dadka laynaayo nimankaas marka dulkhuwaysira waa ninkii rasuulka yihi sal ly slam icdil markaasuu rasuulku wuxu sl weylaka waman yacdilu idaa lam acdil yani halaag ha kugu dhacee yaa cadaalad samaynayo haddaan anugu cadaalad samaynin calaa kulli xaal siday diinka uga maaratay siibanayaan rasulka sal slm wuxuu ku tilmaamay sidii fallaarti oo la fiirinaayo caaradeedii markaasaa wax dhiiga lagu arkaynin iyo wax uusatoona markaasaa waxaa la fiirinaya haddana maarata risaafkeedii risaafkuna waa wax maaragtay xoogaa lagu duuduubay seed si ay si fiican u qabsato maaragtay birtu ay u qabsato ushi u qabsato iyadana wax lagu arkaayo ma laha waxaa la fiirinayaa ushii lafteedii dheereed wax lagu arkaayo ma laha dhiig ma leh uusna ma laha waxaa la fiirinayaa maaragtay baalashi ile baalalaa loo sameeyaa ma ogtahay fallaarta wax lagu arkaayo ma jirto qad sabaqa alfartha waddama leebkii la tuuray wuxuu dhaafay uuskii iyo dhiiggii intaba waa dhaafa waa uu ka dheereeyey marka nimankaas cali baa la dagaalamay oo alla uu ku guuleeyey abu saciid alkhudri yaa la weydiiyey abu salama iyo ctaa bin yasaar ba waxay yidhaahdeen abu saciidow bal xaruuriye nooga waran ma ka maqashay rasulka sal sl markasu wuxu yihi war xaruuriya wax la yidhaha anuu garan maayo dee xaruuraadii meeshii kasoo baxeen baa loo nisbeeyey mogta laakiin calaamadoodii buu yaqaanaa wuxuu yidhi laakiin waxaan maqlay rasuulka sal sl oo leh yakruju fi hadihi اlummati walam yaqul minha qowmu taxqiruuna salaatakum maca salaatihim xadiidkii buu sheegay waxaa calaamooyinkooda lagu sheegay inay timaha xiiran jireen ibn maaja wuxuu weriyey ibn cumar uu ka werinaya in rasuulka ala sal sl u yihi yansha-u waxaa soo baxaya nash-un koox baa soo baxaysa dhalinyaro ah yaqra-uuna alqur'aana qur-aanka akrinaya laa yujaawisu taraaqiyahum kalaxamahooda ma dhaafo hoos uma daadego kulamaa kharaja qarnun markii kooxi soo baxdaba qutica waa la gooyaa ama waxay mudan yihiin in la gooyo ibnu cumar labaatan jeer buu kusoo celiyey lafdigaas kulamaa kharaja qarnun qutic kulamaa kharaja qarnun qutic kulamaa kharaja qarnun qutic xataa yakruja fii ciraadihim ilaa dhinacooda uu ka soo baxo addajaal ninka dajaalaha oo jumladoodaasuu ka soo dhex baxaya xadiidkaa sheekh albani waa xasan buu yiri wuxuu kaloo sheegay rasuulka sal ll ly slama ummaddeyda waxaa ka dhex dhici doona khilaaf ay iskhilaafaan iyo furqo qolaa soo bixi doonta buu leeyahay oo ummadda laga dhex heli doonaa hadalka wanaajiya yuxsinuuna alqiila wayusu-una alficl hadalka waa wanaajinaya si fiican bay u hadlayaan xarakiyiinta qaarkood baa waxaa maaragtay yay yidhaahdeen hadalka halayska hagaajiyo fa ina alafcaala tataawal ficilka qofku uu samaynaayo qiil loo weyn maayo marka waxaad rabta samee waay macnuhu soo ma jeedid balaayay ku barayaan hadalka laakiin iska hagaaji oo murtakib alkabiir anu takfiirin maayo kada saas dheh lakin waxaad rabtana samee marka yuxsinuuna alqiila buu leeyahay rasuulka sal ly slam hadalka waa hagaajinayaan wayusiiuna alficla ficilkana way xumeeyaan marka xadiidku waa sii socday hum sharu lkhalqi walkhaliiqati buu ku sheegay rasulka sal slam khalqiga iyo khaliiqada oo dhan bay ugu shar badan yihiin tuuba liman qatalahum waxaa u sugnaaday geed jannaaday dhihi jireen soo ma ninkii dila iyaga waqataluuhu ayagu ay dilaan khawaarij hadday gudisho khasaare ma qabtid ogow waa fadli fara badanaad leedaha yadcuuna ilaa kitaab illaah kitaabkii allay dadka ugu yeeraayaan walaysuu minhu fii shayin wax ay kaga sugan yihiin ma jirto man qaatalahum kaana awlaa billahi tacaala minhum qofkii la dagaalamaya alla maaragtay kaga owleysan ma lihin anigu gaal hadduu la dagaalamo gaalkaa ka owleysan maya sax maaha taas ninka khaarijiga si kastuu daalim uu yahay gaalkii sariixa ahaa waa uu ka fiican yahay xadiidka abu daawuud iyo keyrkiis baa wariyey sheekh albanina waa xadiid saxiixa buu yihi xadiid kaleo imaam axmed iyo keyrkiisba ay wariyeen rasuulku wuxuu leeyahay sala اllah alay wasalama ina aqwaama yatacamaquuna kuwa maaragtay ku talax tegaya buu leeyay fi diini diinti yamruquuna yamruquuna way ka baxayaan diinti kamaa yamruqu sahmu min aramiya anas wuxuu leeyahay rasuulku waxaa laga shegay sal sl inuu yidhi anigusa kama maqline laakiin saxaabigu hadduu saxaabi kale wax ka wariyo wax mushkilaa ma laha ina fiikum qowman qolaa idinku idinka mid ah yacbuduuna cibaado samaynaaya wayad-abuuna aada u daalaaya oo cibaadada isugu daaliya xataa yucjaba bihim unnaas dadku ay aada ula yaabaan oo dadka ay cajabiyaan wa tucjibahum nufuusuhum naftoodina ay cajabiso waa isla weynaanayaan yamruquuna min addiini muruqa sahmi min aramiya diinkiina waa ka siibtaan buu leeyahay rasuulka sal ly slam sida leebku uga siibto wixii lagu gamay wabillahi towfiiq
ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaydiin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد